halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya waxaana laga maqlaa barnaamijkan habeenka isniintaha ilaa iyo habeenka jimcaha muujadda dherarkeedu yahay shan iyo labaatanka mitabaan sariyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye unogu saaciiday sharxin sifahaaga kutubtiisinayo ebnagu saaciid sharxin sifahaaga
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa dhegaystayaal daraasaadka aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah ee aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa dhegaystayaal casharadii aynu ka soo xiganaynay warqaddii koowaad ee rasuul butros waxaa warqaddu ay isugu jirtaa waxbaris guubaabo iyo weliba dhiirogelin isagoo hoga tusaalaynaya masiixiyiintii wakhtigiisa iyo weliba kuweenna maanta nool ayaa waxaa rasuul butros uu leeyahay sida ku qoran isla warqaddan koowaad cutubka afaraad aayadda shan iyo tobanaad sida tan waa baalka afar boqol iyo sagaal ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan haddaba midkiinna yuusan u xanuunsan sida isagoo ah gacan ku-dhiigle ama tuug ama sharfale ama mid farageliya axwaasha dadka kale
abow hana dayrin dadkaaganehe qofkii dulmi doono dabnaaragalye abow hana dayrin dadkaaganehe allow hana doorina daadayne abow hana dayrin dadkaaganehe masiixa qubtiida jinnaa la dirse abow hana dayrin dadkaaganehe
markiinaugu dambaysay waxay inoo joogtay aayadda siddeed iyo tobanaad ee warqaddii koowaad ee rasuul butros waxayna inoo joogtay haddii kuwii xaqa ahaa ay dirqi ku baxsadeen sidee baa kuwii diiday inay masiixa soo raacaan oy maqlaan injiilka ay ku badbaadi doonaan maxaase ciqaabtoodu ay noqon doontaa kuwo badan ayaa badbaadadoodu ay ugu muuqataa sida kuwa cadaab laga soo bixiyey iyo kuwa aan u qalmin balse ilaah baa mahad leh kan inagu badbaadiyey dhiiggii masiixa si innagoo dembi leh aynu xaqnimada masiixa huwanno ama u huwanno haddii kuwii xaqa ahaa sidaas lagu badbaadiyey balse sideebaa qofka aan injiilka rumaysan uu isku arkaa ama ilaah hortii uu isla noqonayaa waxaa rasuul butros uu leeyahay sida ku qoran aayaddii siddeed iyo tobanaad ee cutubkan haddaba haddii kan xaqa ahu si dhib leh uu ku badbaado xaggee bay ka muuqan doonaan cibaadalaawaha iyo dembiilaha waa su'aal daa'weyn oo madaxa daalinaysa saaxiib ninna taasi kama jawaabi karo waxaase jawaab siin kara masiixa oo wuxuu ku leeyahay war anigu waxaan ahay jidka marka waxaan quudaraynayaa kuwa badan inay garan doonaan in masiixu uu yahay waddada wanaagga loo maro iyo inuu yahay dariiqii ilaah lagu gaadho haddaan halkii aynu habeenkii noogu dambaysay ku dhaafnay meeriska idinka sii wadno ayaannu la soo baxaynaa baalka afar boqol iyo sagaal ee warqaddan koowaad ee butros cutubka afraad aayadda sagaal iyo tobanaad waxaana qoran sida tan sidaas daraaddeed kuwa doonista ilaah u xanuunsada iyagoo samafalaya naftooda ammaano ha ugu dhiibeen abuuraha aaminka ah waxaannu haddaba garanaynaa in kuwa rafaadka iyo dhibka soo mara ay mar waliba ku mintidaan ilaah oo aanay si ciyaar ciyaar ah uga go'in waxaana rasuul bawlos oo la talinaya wacdiyihii dhallinta yaraa ee timoteyos ahaa leeyahay sida ku qoran isla warqaddiisii labaad cutubka koowaad aayadda laba iyo tobanaad markaasoo rasuulku bawlos oo ruuxa quduuska ahi ka dul hadlayo uu lahaa waayo waan garanayaa kan aan rumaystay oo waxaan aaminsanahay inuu awoodo inuu dhowro wixii aan ku ammaanaystay ilaa maalintaas haddaba masiixiyiintu aayaddaasi qasaa'id cajiib leh ayay ka sameeyeen intiinna masiixiyiinta ahina waad xasuusataan baan filayaa qasaa'idkaas macaan haddaan aayadda ku soo noqonno ayaa su-aashu waxay noqonaysaa muxuu rasuul bawlos ku ammaanaystay masiixa wuxuu ku ammaanaystay wax walba mar kale wuxuu leeyahay rasuul bawlos wax waliba oo kale khasaare ayaan ku tiriyaa marba haddaan helay masiixa waxaana aayado la xidhiidha maaddadaasi aad ka akhrin karaysaan warqaddii rasuul bawlos uu u qoray reer filibay cutubka saddexaad aayadaha kow ilaa lix iyo warqaddii rasuul bawlos uu u qoray reer filibay cutubka saddexaad aayadaha toddoba ilaa siddeed haddaba aan su'aal shakhsi ahaaneed ku weydiiye dhegaystow miyaad masiixa wax waliba ugu kalsoonaatay miyaad nafsaddaada ugu kalsoonaatay masiixa waxaan filayaa inaad jawaab waafi ah ka bixin doonto su'aalahaasi inta aynu barnaamijkan waxbaridda ah ku jirno haddaadanba horay u goosan ama u gaarin go'aamo cajiib ah waxaa intaasi ku soo dhammaanaya dhegaystayaal cutubkii afraad oo aan filayo inaad waxyaalo waaweyn oo la hubo ka barateen waxaanan iminka idiin bilaabaynaa cutubka shanaad ee warqaddii koowaad ee rasuul butros dhegaystayaal sida caadada ah waxaannu ku bilaabaynaa cutubka shanaad mawduuca uu ka hadlayo waxaana weeye silaca iyo imaanshaha labaad ee masiixa haddaba markaaynu iminka joogno ama soo gaarnay cutubka u dambeeya ee warqaddan koowaad ayaa silaca iyo imaanshaha labaad ee masiixa laysku keenayaa sidee baa haddaba laysugu xidhiiriyaa silaca iyo imaanshaha labaad ee masiixa nolosha masiixinimada waxay ka bilaabanaysaa ama innaga oo dhan aynu ka bilaabaynaa silacii masiixa uu inoogu dhintay iskutallaabta halkaasoo uu ku bixiyey ciqaabtii dembiyadeenna waxaa kaloo jira silac ay la kulmeen masiixiyiintii hore iyo kuwa maanta iyo imaanshaha labaad ee masiixa marka qof waliba oo masiixi ah waa inuu qorshihiisa ku darsadaa mustaqbalka waa in masiixa soo noqoshadiisa iyo la kulankiisa hawada iyo soo noqoshadiisa uu dunida ku soo noqonayo inuu xukumo aawadeed ay qorshaha kugu jirto dhegaystow haddaba qalbi qaboojinta aad leedahay markii dhibaato iyo silic lagu bado waxa weeye in masiixu uu soo noqonayo iyo inaad niyadda ku haysato inaad la kulmayso oo aad ka hor muuqan doonto maalin maalmaha ka mid ah haddaba aad iyo aad bay u wanaagsan tahay oo rasuul butros wuxuu inoo sheegayaa in dhibaatooyinkeennu taasi ay la xidhiidhaan maadaama aynu ku jirno mawduuca quseeya silaca ayaannu iminkana isla eegaynaa maadada kale ee ah in silicu uu soo saaro howl iyo rajo haddaan markii ugu horraysay idin bilowna meeriska cutubka shanaad ee warqaddan koowaad ayaannu la soo baxaynaa baalka afar boqol iyo toban ee axdiga cusub warqaddii koowaad ee rasuul butros cutubka shanaad aayadaha kow ilaa labo waxaana qorriinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan anigoo amba oday la ah oo mara ka ah waxyaalihii masiixu ku xanuunsaday oo weliba ka qayb qaadanaya ammaanta la muujin doono waxaan ku waaninayaa odayaasha idinku dhex jira ilaaliya idaha ilaah oo idin dhex jooga idinkoo qasab ahaan u dhowrayn laakiin raalli ka ah sidii ilaah doonayo iminka cutubkan ayaannu ku arkaynaa in rasuul butros uu sheegayo jegadiisa inkastoo uusan weliba isugu yeeraynin rasuul wuxuuse dadku u sheegayaa inuu ka mid yahay odayaasha waxaana taasi ay ka micno tahay inay jiraan odayaal kale oo iyaga qudhoodaba ka mid ah cuqaasha beesha masiixiyiinta ah ereyga gariigga ah ee uu u isticmaalay odaytinimada waxa weeye baresbiteros waa erey quseeya duqayda kiniisadda ha yeeshee ereyga loo isticmaalo giriig ahaan odayga kiniisadda ama bishobka waxa weeye ebiskobos waxaana taasu ay ka hadlaysaa xafiiska qofka laakiin ma ahan qofka waa xafiiska arijirnimada oo la mid ah ereyga arijire ha yeeshee ereyadaasi oo dhan ma aannu isticmaalin rasuul butros wuxuuse leeyahay oo keliya waxaan ka mid ahay duqayda iskamana uusan saro marin duqaydii kale haddaba marka uu leeyahay oo mara ka ah waxyaalihii masiixu ku xanuunsaday ayaa rasuul butros iminka uu ka hadlayaa waxyaabo isagoo qudhiisa uu goobjoog ka ahaa wuxuuna raaciyey oo welibana ka qayb qaadanaya ammaanta la muujin doono waxaan ku waaninayaa odayaasha idinku dhex jira haddaba rasuul butros wuxuu ka mid ahaa kuwii yaraa ee arkay markii masiixa la dhalan rogay ama muuqaalkiisa uu gaddoomay oo la ammaanay wuxuuna ammaantaasi si wacan ugu tafatiri doonaa warqaddiisii labaad oo aynu baran doonno wakhti aan dheereen waxaana halkii lagu dhalan rogay masiixu ay ahayd buur xermoon inkastoo meesha dhalanrogga ammaanta uu ka dhacay aanay muhiim ahayn waxaase ahmiyaddu ay noqonaysaa in masiixa la ammaanay markii jaahiisii la beddelay wuxuuna rasuul butros leeyahay ammaanta la muujin doono butros wuxuu kaloo adkaynayaa inay ahmiyad ballaaran tahay qofka haynaya jegada wadaadnimada inuu xoogga saaro arijirnimada ama daajinta idaha ama xubnaha kiniisadda rasuul butros arrinka qasabka dhigi maayo waa arijirnimada ah wuxuu leeyahay waa in qofku si ikhtiyaar ah howshaas arijirnimada uu ku qaato wuxuuna leeyahay ilaaliya idaha idindhex jooga idinkoo aan qasab ahaan u dhowrayn laakiin raalli ka ah sidii ilaah doonayo marka uu leeyahay oo raalli ka ah ayaa taasu ay ka hadlaysaa in qofka laga doonayo asbaabaha howsha adeegidda uu ku bilaabayo inay macquul yihiin iyo inuu si ikhtiyaar ah howsha ku qaato haddaan horay idinku sii wadno meeriska ayaa rasuul butros wuxuu leeyahay sida ku qoran cutubka shanaad aayadda saddexaad sida tan oo weliba ha u dhowrina faa'iido ceeb ah daraaddeed laakiinse ku dhowra maan diyaar ah hana u xukumina sida idinka sayidya u ah kuwaad u talisaan laakiinse idaha masaallo u noqda waa in qofka odaga ka ah kiniisadda uu si hagaagsan wax u xukumo oo uusan maqana joogo noqon laakiinse uu ahaado nin dhab ahaan masiixiyiinta ugu taliya mid aan macangeg ahayn laakiin tusaale u ah dadka waa howl laynaga doonayo inaan dadka masaal u noqonno si dabeecaddeenna wanaagsan iyo go'aan qaadashadeenna ay inooga daydaan mase ahan inaan qasab ama xoog dadka ku xukunno haddaan meeriska cutubka shanaad horay idinku sii wadno ayaa waxaa ku qoran aayadda afaraad sida tan oo marka arijirka sare la muujiyo idinku waxaad heli doontaan taajka ammaanta oo aan baaba'ayn waxaa qofka odayga ka ah kiniisadda la doonayaa inuu noqdo mid mas-uul ka ah wax waliba ee lagu ammaaneeyey waana mid u shaqaynaya hadiyado abaddan ah yaanay kula noqon inaannu iskaa wax u qabso ku jirno ama u shaqaynayno rasuul bawlos ayaa horayba inoogu soo xaqiijiyey inay jiraan abaalmarinno qof waliba sugaya rasuul butrosna wuxuu leeyahay iminka idinku waxaad heli doontaan taajka ammaanta oo aan baaba'ayn waxaa jira haddaba taajaj badan oo lagu sheegayo qorniinka waxaana ka mid ah taajka nolosha iyo tan xaqnimada haddaba maxay tahay ama loo macnaysanayaa taajka ammaanta haddaba waa maxay ammaanta inta looga hadlay masiixiyiinta badankooda garan maayaan waxa ammaantaasu ay tahay bal haddaba aynu la soo baxno kitaabka axdigii hore oo aan isla eegno zabuurka sagaal iyo tobanaad aayaddiisa koowaad markaasoo nebi daa'uud uu lahaa samooyinku waxay caddeeyaan ammaanta ilaah cirkuna wuxuu muujiyaa sancadii gacantiisa haddaba ammaantu waxa weeye qaadirnimada ama weynaanta ilaah bal waxaad ka fakartaa marka seentiistayaashu ay ka hadlayaan fogaanshaha xiddigaha qaar waxayna inoo sheegaan in fogaanshahoodu aad u dheer yahay waxaana masaafada lagu qiyaasaa xawaaraha ilayska waxaana taasoo ay ka hadlaysaa in samada iyo dhulka ay kala fog yihiin midabka ammaantuna waa midibada kala duwan ee quruxda badan ee dunida aynu ku aragno haddaba ammaanta ilaah waa waxyaab badan oo aan la soo koobi karaynin midabkeeda iyo baaxaddeeda ha yeeshee maalin maalmaha ka mid ah ayaannu goobjoog ka noqon doonnaa waxaa kaloo waxaa kaloo haddii aan faallada aayadda ku soo noqonno rasuul butros uu ka hadlayaa arijirka sare waxaa zabuurka laba iyo labaatanaad laynoogu sheegayaa in arijirka wanaagsan uu idaha u bixiyey nafsaddiisa zabuurka saddex iyo labaatanaadna waxaa laynoogu sheegayaa in arijirka wanaagsan uu u jiro idihiisa sida ku qoran zabuurka saddex iyo labaatanaad zabuurka afar iyo labaatanaadna waxa weeye isagu arijirka sare maalin maalmaha ka mid ah ayaa arijirkayaga weynu samada ka muuqan doonaa waxaanan ka mid noqon doonnaa xubnihiisa ama kuwa isaga uu iska leeyahay iyo idihii daaqsintiisa haddaan maaddadii hore intaasi kaga gudubno ayaannu iminka isla eegaynaa maaddada kale ee ah in silacu keeno hoosaysiin iyo dulqaadasho si markaasi aynu maaddadaasi kore wax uga ogaanno ayaannu haatan idin akhriyaynaa cutubka shanaad aayadaha shan ilaa lix waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan sidaasoo kalena dhallinyaraday odayaasha ka dambeeya oo kulligiinba is-hoosaysiiya in midkiinba midka kale u adeego maxaa yeelay ilaah waa hor joogsadaa kuwa kibra laakiinse kuwa is-hoosaysiiya ayuu nimco siiya haddaba sidaas daraaddeed gacanta xoogga leh oo ilaah iska hoosaysiiya si uu wakhtigiisa idin sarraysiiyo wuxuu rasuulku leeyahay sidaasoo kale kuwiinna dhallinyarada ahi odayaasha ka dambeeya waxaad mooddaa in baryaha kan aan duqayda laiska hoosaysiin laakiin dhallinyarada ayaa talada gacanta ku dhigay oo waxay noqotay sida soomaalidu ay tidhaahdo inay taladii geed dheer ku laalaan isla sida ay geedaha uga boodaan waxaase rasuul butros uu leeyahay sidaasoo kalena kuwiinna dhallinyarada ahow odayaasha ka dambeeya waa in talada la qaato waxaa kaloo uu rasuulku leeyahay sidaas u yeela in midkiinba midka kale u adeego masiixiyiinta waa inay is-xurmeeyaan oy wax isla qabtaan oo aanay is-addoonsan waxaa kitaabka quduuska ahi uu leeyahay maxaa yeelay ilaah waa hor joogsadaa kuwa kibra laakiin kuwa is-hoosaysiiya ayuu nimco siiyaa waxaa jira kuwo badan oo qab iyo kibir badan kuwaas ilaah ma isticmaalo wuxuuse isticmaalaa kuwa is-hoosaysiiya oo aan qabka weynayn oo jecel inay ilaah ugu adeegaan niyad qabow oo aan qab iyo faan iyo faalxumo ku jirin ugu dambayntii wuxuu leeyahay haddaan fasirka aayadda soo gunaanadno haddaba sidaas daraaddeed gacanta xoogga leh oo ilaah iska hoosaysiiya si uu wakhtigiisa idin sarraysiiyo haddaba waa inaynu gacanta midig ee ilaah iska hoosaysiinno oo aanay inala noqon in innagu iyadoo aynaan ilaah iska hoosaysiin inaan dunida beddeli karno haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubkan ayaan iminka idin akhriyaynaa aayadda toddobaad waxaana qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan welwelkiinna oo dhan isaga saara maxaa yeelay isagu dan buu idinka leeyahay waxaa la leeyahay isagu dan buu idinka leeyahay oo u dhigmaysa isagu uu idin daryeelaa uu idin jecel yahay uu doonayaa inuu dad idinka dhigto sayid ciise masiix qudhiisa ayaa leh ii kaalaya kuwiinna howshaysan oo culaabaysanow wuxuu kaloo leeyahay harqoodkiinna dushayda ku qaata oo wax iga barta dabadeedna dhibaatooyinkaaga oo dhan ayaad ku wareejinaysaa rasuul bawlos ayaa isna wuxuu leeyahay waxba ha ka welwelina laakiin wax waliba ka tukada oo ilaah baryo hordhiga haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal meeriska cutubka ayaannu haatan idin akhriyaynaa warqaddii koowaad ee rasuul butros cutubka shanaad aayadda siddeedaad markaasoo uu leeyahay rasuulku feejignaada oo soo jeeda waayo cadowgiinna ibliiska ahu sida libaax ciyaya ayuu u werwareegaa oo u doondoonaa cid uu liqo marka rasuulku uu leeyahay feejignaada ayaa taasu ay ka duwan tahay sida ku qoran aayadda toddobaad ee cutubka afaraad aayaddii hore waxay qusaysaa miyirka iyo in qofku si deggan wax u sameeyo tanna waa wax quseeya in la digtoonaado waxaana laga digtoonaanayaa cadowgayaga oo ah shayddaanka oo isagu doondoonaya cid uu liqo weli meeriska cutubka shanaad ayaannu ku jirnaaye waxaannu iminkana idin akhriyaynaa aayadda tobanaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan haddaba ilaaha leh nimcada oo dhan oo idinku yeedhay ammaantiisa daa'imka ah oo masiixa ku jirta markii aad in yar xanuunsataan kadib isagu wuu idin kaamili doonaa uu idin adkayn doonaa uu idin xoogayn doonaa waxaannu xoogga helaynaa markii aynu masiixa ku jirno maxaa wacay ninna ammaan iyo quduusnimo keligiis heli maayo ammaanteennu waa tan sayid ciise masiix wuxuu kaloo leeyahay markii aynu xanuunsanno kadib ayaa kaamilnimadu ay imaanaysaa haddaan horay idinku sii wadno meeriska ayaannu dhegaystayaal waxaannu idin akhriyaynaa aayadda kow iyo tobanaad ee cutubka shanaad waxaana qorriinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan saas daraaddeed aad baa laydiin siin doonaa gelidda boqortooyada daa'imiska ah oo rabbigeenna ciise masiix oo badbaadiyaheenna ah iminka wuxuu soo gaaray qatinkii warqaddiisan koowaad oo isaga horay inoogu sii wado meeriska ayaa waxaa rasuul butros uu leeyahay sida ku qoran aayadda laba iyo tobanaad ee cutubka shanaad sida tan waxaan warqaddan yar idinku soo qoray gacanta walaalkeen silwanos oo aan ku tirinayo inuu aamin yahay oo waxaan idinku waaninayaa oon marag ahaan idinku sheegayaa intanu tahay nimcada ilaah oo run ah taas ku adkaada butros ayaa warqadda isku soo duway oo ay maskaxdiisa ahayd laakiin waxaa u qoraya oo karaani ka ah ninka la yidhaahdo silwanos haddii aadan jeclaysan sida marka la eego giriig ahaanta warqaddu u qoran tahay eedda waxaa lahaanaya silwanos haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka shanaad ayaannu iminka idin akhriyaynaa aayadda saddex iyo tobanaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan soo socota waxaa idiin soo salaamaya tan baabiloon joogta oo laydinla doortay iyo wiilkayga markos marka uu leeyahay tan baabiloon joogta oo laydinla doortay ayaan rumaysanahay baabiloontan uu ka hadlayo inay tahay isla baabiloonta kitaabka quduuska ahi uu ka hadlayo inkastoo dadka qaarkii ay la tahay in butros hadalka sarbeeb uu ka dhigayo oo uu ula jeedo dalka rooma simon butros ma ahan nin lagu yaqaanno inuu hadallada sarbeebo wuxuu kaloo leeyahay iyo wiilkayga markos ah markos waa yooxanaa markos oo isagu ahaa qoraha kitaabka injiilka sida markos uu u qoray wuxuuna ahaa sida xaqiiqada ah wiil butros uu abti u yahay inkastoo rasuul bawlos horraan uu u diiday inuu wato markos haddana yooxanaa markos ma noqon nin hadalka ka tegey haddaan soo gebagabayno cutubkan shanaad iyo weliba warqaddan koowaad ee yooxanaa markos ayaannu iminka idin akhriyaynaa aayadda ugu dambaysa waxaana rasuul butros oo ruuxa quduuska ahi uu ka dul hadlayo leeyahay sida tan soo socota isku salaama dhunkasho jacayl ah oo intiinna masiixa kuwiisa ah oo dhan nabadu ha u ahaato waxaa aniga ila wanaagsan haddaba in marka la eego dhaqankeenna ay wanaagsan tahay inaan lisdhunkan laakiin in si caadi ah gacmaha laysugu salaamo wuxuuna ugu dambaynta butros ku soo gebagabaynayaa warqadda oo uu leeyahay intiinna masiixa kuwiisa ah oo dhan nabaduha u ahaato marka ay sidaasi tahay kama reebana masiixiyiinta soomaalida ah
abow hana dayrin dadkaaganehe qofkii dulmi doono dabnaara galye abow hanla dayrin dadkaagane
xaqubtiida jinaa la darse abow hana dayrin dadkaagane qofkii xaqa diida ibliis dabraye abow hana dayrin dadkaaga nehe allow hana doorin adaadayne abow hana dayrin dadkaaga nehe
masiixa daraaddeed loo dilayo abow hana dayrin dadkaagane dariiqi shaydaanka ka soo durugne abow hana dayrin dadkaaga nehe allow hana doorin adaadayne abow hana dayrin dadkaaga nehe
digaagi la daadshana daahiriye abow hana dayrin dadkaagane dabiirkii nafteenna ayaad noqotee abow hana dayrin dadkaaga nehe allow hana doorin adaadayne abow hana dayrin dadkaaga nehe
inaad soo degaysaan diyaaru nehe abow hana dayrin dadkaagane ibsoo noqodkaaga macaan dambirne abow hana dayrin dadkaaga nehe allow hana doorin adaadayne abow hana dayrin dadkaaga nehe
sareeyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye udbanogu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale muujadda dhererkeedu yahay shan iyo labaatanka mitabaan
haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e dhegaystayaal haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegaysataan barnaamijka fadlan mar kale booqo www t t b t w r o r g halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luuqadda waxaana dooranaysaa soomaali haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t t b t w r o r g ama haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareeyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sareeyow masiixow salug la halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin